deegaanka waaweyn ee hooska degmada maxaase gobolka hiiraan weliba uusaa kuma diga deegaanada usa saameeya burburkii ku dhigi dalka balse bulshada deegaanka oo si iskaa walan obsay oo ka dhisideen goobo bulshada muhiimka ee sida xarumo caafimaadka walbarashada ceelbiyuudka iyo taalo deegaanka astaanada korta inkastoo adeegyadaas aan horumarsanayna gudoomiyaha degmada maxaase oo booqasho gaseeda deegaanka waaweyn iyo booqday goobo iyo bulshada deegaanka sida isilqaanka iyo ka dhisideen iyo ona wal taageereen ku helana dowladda saasitana duruufo adag iyo ka jirana kookumidii odayaalka dhaqanka deegaanka waaweyn ee gobolka hiiraan ayaa gudoomiyaha degmada maxaasan kuwerbi sida dadka deegaanka iyo ka dhisideena goobo muhiimkan ee nololyo iyo baahidii qaban iyo ta in lagu taageeraa deegaanka waaweyn wixii ay isqabsadeen si isxilqaam ah runtii haddii loo fiiriyo waxa ay qabteen tabartooda waa wax weyn baahida waaweyn haddii loo fiirina waa wax yar intaas ka horataa kaaga filan waaweyn wax badanay isweydiinayeen maanta ayaad ka saartay oo ah annagu xaggeen ka tirsanaya xaggeenna laka xukumo dadka dhallinyara annagu waa ognahay laakiin dadka dhallinyara waxay isweydiinayeen meesha ay ka tirsan yihiin waxaa la ii sheegaya qaar dhahaya boqorkilyana laga xukumaa badweyneaan hoos tagnaa maxaasaan hoos tagnaa halganaan hoos yacnii isweyddiintaas waxaa keenay marka inta hadda aad sameedday wax la mida haddii ay hore ula kulmi lahaayeen ma sameyn arrintaa fikirkaas kuma wada hadleen marka aad aad umahadsantahay ku soo dhowow deegaanka waaweyn gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan ciise maxamuud waayeel oo la hadalay bulshada deegaanka waaweyn iyo weliba uusan kuma nagay dhawaayowka iyo deegaanka inay ku hirgeleen adeegyo muhiim ah gudoomiyaha degmada maxaas ciise maxamuud iyo weliba wasiihadaha dowladdan ka baaqaya in la taageero bulshada deegaankaasi oo walla u wada baahidyo waxaan u mahad celinaa alle subxaana watacaala nuu suurtageliyey inaan iskugu imaanno waaweyn oo xor ah waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo dhammaan bulshada reer waabweyn oo qalbiga fiyow oo caafimaadka qabo oo kalsoonida nagu soo dhoweysay xalay ilaa iyo maantani aad iyo aad noo farxad gelisay annagana na dhiirigelisay taas markaan ka gudbo waxaan rabaa waxaana la suurtageliyey waxaa ka jira deegaanka waabweyn waxyaabaha u suurto galay siday bulshadu horumarka uga shaqaysata siday arrimaha bulshada arrimaha caafimaadka arrimaha waxbarashada siday waaweyn looga suurtogeliya ayaa waxyaabaha dhexalgalka oo howlgalkii laga dhexlay la dhihi karo ay reer waaweyn ka shaqeeyeen ayaan ugu sabri karnaa xoogaa marka in kasta oo welina wax noogu dhameeyey ama reer waaweyn bulshadii ka shaqeeyeen goobihii waxbarashada goobihii caafimaadka goobihii danta guud oo dhan ay iyagu ka shaqeeyeen waxaan rabnaa inay imaamaadaan qolada damal caafimaad ee meeshaan ka dhigan santar ah deegaanadan ee hoos yimaada deegaanka waaweyn oo ilaa iyo dhowr iyo tobanka gaara loogama maarmaan ay tahay waxaan kaloon rabnaa si loo helo waxyaabaha baahida gaarka ah iyo baahida guudba inay ateynadii aan meeshaan ay nooga suurtogeliyaan shirkadda isgaarsiinta deegaanka waaweyn ee gobolka hiiraan weliba uusa xukuumadda ayaa deegaanada dhowaan dowladda soomaaliya la wareegtay walina hadda dadka deegaanka bilaabena intiisi elsilqaan iyo ka dhisidaan adeegyada muhiimka inta dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo ka deersiyayana adeegyada iyo baahina